waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maanta waxaa sanad kadib ay kasoo wareegatay xasuuqii ka dhacay laba masaajid oo ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand maxamed jaamac waxa uu ka mid ahaa soomaalida ama jaaliyadda halkaasi degan ee ka badbaaday weerarkaas wuxuushnimada maxamed jaamac kusoo dhowow mar kale idaacadda s b s aada iyo aad baan udhowaa mahadsanid mahadsanid maanta sanad guuradii kadib maantay jimcada masaajidadii ama masaajidkii dhibaatadu gaartay ayaa la ysugu yimid oo aad kusoo tukatay bal dareenka salaada jimcada ee maanta halkaas ka dhacday haddaad noo dulmartid assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat masaajidka aad aad buu waxaa ku tukan koray dad gaaraya ilaa lix boqol qofood dadka raba inay yimaadaan ilaa kun iyo laba boqol kor u dhaafeen marka waxaan u bedelnay stadiumka weyn oo lagu ciyaaro rugbiga oo yihahdo orena castle ayaan ku tukanay halkaas oo masaajidadii kale yaryaraan lasoo wada xiray kii jaamacadda iyo kii kale lingwood lasoo wada xiray dad gaaraya kun iyo laba boqol iyo konton qofood ayaa ka qayb gashay salaada waxaa kaloo noo imaaday dad ajir oo muslimiin ah oo kakala imaaday wadanka india wadanka america wadanka australia wadanka u k aada iyo aad bay ugu soo qaybgaleen oo dad muslim ah waxaana kaloo nala joogay dhowr safaaradood sida qatar sida sacuudi arabia sida turkishka oo ka wada imaaday cambera iyo iyo new zealand marka salaadii waxaa kaloo aan halkaan mataqaanay saddex culamo oo ka timid al azhar alqaahira oo qur-aan xaafid qur-aan ah ayaa saacad saacad ka hor ama saacadii bar ka hor qur-aanka akrinayay oo duceynay ducadii loo duceynayay dadkii dhintay loo duceynayay marka salaadiina khudba fiican baa ka akriyay imaamka akriyay insha allah kulligeena waa u duceynay kulligeena insha allah kheer baan waxaynay halkaas bay kusoo dhamaatay insha allah berito oo sabti ah masaajidka ayaa wax ka dhici doona iyadana qur-aan oo la akrin doono ilaa iyo kalanta nine o'clock ilaa iyo waxay soconaysaa two o'clock waa la qadeynaya haddana four bilaabanaysaa ilaa six halkaas duca ka dhaceysa iyo qur-aan xaafidiina culamo kalena waa imaanaysa oo ogland iyo walan ka imaanaya magaalooyinka gobolladeena kale iyo culamadii aan ka keenay qaahir qaahira ka keenay sandaydan waxaa dhici doono mid kale oo mamrya la yidhaahdo kasoo qeybgelikasoo qeybgeli doonaan balin yar waxaad iidu waxaad dadka xasuusisaa jimcadii dhibaatadu ka dhacday sanad ka hor meesha aad joogtay iyo adiga siday kuu saamaysay
jimcihii saacaddu markay ahayd kowdii iyo afartan daqiiqo baad khudbadii markaasi bilaabatay laba daqiiqo socotay anigii maxamed cabdijaamac waxaan taagnaa irida geedka hore laga soo galo iyo masaajidka irida lagala dhexdooda taagnaa waxaan jeegaraynaya baabuurta inay macnaha jidka xirin aan ka aan jeegaraynaye nin wato dharkaas karta wato oo gaaban oo aad iyo hal mitir iyo lixdan camal ah oo qori wato qori culus wata ibaa soo galay markaas aniga asiga labadina iskuu horimi waxaan xagee u socotaa meeshaan masaajid waaye xagee u socotaa ma ila hadlin laba saddex tilaab uu qaaday wuxuu xabadihii ku furay saddex nin oo furanaya maxaa la dhahaa gabaaska bixinaya weli ninka u horeeya afghanistan ah allah u naxariistay xaaji daa-uud oo konton sano deganaa ayaa wuxuu yidhi hallow brother welcome markaas xabad u jirgalo kadibna guduhu galay dadkii waa badabadii planka macalunka maqle kala yaaceen dad wuxuu ku gaaray gaaraya sideed sameeye ku gaarayo halkaas iyo xabadihii kala daalay konton afartan iyo toddoba qofood oo ku dhintay oo ku dhex dhinteen shaad gudihiisii waxaana ku dhaawacmatay afartan iyo sagaal markuu soo baxay qori ayuu watay qorigii bedeshay haddana qori kale la soo baxay oo kii ka culus mishigaano culus ahay halkaasu haddana xabadii ku noqday dadkii daawac ahaa iyo dadkii maxaa lahaa waayeelka oo xabadaha ku jiray buu sii dhamaystir haddana halhal usii dhamaystir markaas kadib uu baxay masaajid kaleo noo jiro yar oo liwod yihahdo noo jiro four kilometer ayuu tagay haddana wuxuu ku dilay toddoba qofood wuxuuna ku dhaawacmay saddex qofood marka waa maalin waxay aad aada iyo aada murugo u leh marka aada iyo aada maalin murugo leh aad waa gartay sanad kadib baa maxamed jaamacow jaaliyad ahaan soomaalida ama muslimiinta dareenkoodu waa sidee maxaa laynii qabtay new zealand dadaal intee la eg bay muujisay in arrimahaasoo kale sidii wax looga qaban lahaa horta aniga maxamed cabdijaamaca masaajidka anaa hadda ka ah maxaa la dhahaa bresenta ka ah anaa hadda hogaamiyey masaajidka upto now insha allah markaan kuu sheego waxqabadkii shaqo fiican oo fiican bay dadka new zealandka societyga oo dhan ah ay noogu imaadeen brodectoga noogu imaadeen tacsiyin bay noogu imaadeen afar bil iyo bar ayay waxay wadeen flowers masaajidka ay buuxinayaan oo maalintii ay keenayaan markay ugu yaraato saddex kun oo flowers ay keenayaan guryihii dadkii muslimiinta ay booqanayeen meel kasta ay nagu arkaan ama shoo- shoobanada safarka iyo jidadka iyo petrol stationka way fadhiisanayaan way ku kordhoonayaan raaligelin bay bixinayaan wax ka dhacay inay hab- raali ka ahayn oo raalina ku raacsaneen muslimnimada ay taageerta yihiin muslimkan ay qadkiin aaminsan yihiin aad iyo aad wiilashaas soomaaliyeed intooda badan intaa kutubtii qur-aanka iyo wada qaateen qaarkood waa soo muslimeen qaarkood weli hadda waa- waa- weli waxay ku jiraan maxaa la dhahaa research ay eh, muslimiinta ku imaan doonaan Eh, xagga dowladda haddaan ku reexdo dowladdii si fiican bay u timid ra-iisul wasaaraha ayaa hogaaminayay Eh, booqasho waxay timid eh, sanad gudihiisa ilaa iyo labaatan jeer waa dhan tahay Eh, intay timid oo booqasho hadda saddex maalmood kahor baa nala joogtay oo aniga muslimiinta kale nala joogtay nala fadhiisatay saac saddex saacadood bay qof qofka dadka u salaantay Eh, marka insha allah eh, eh, eh, dowladdana caawinaad bay siiseen Eh, dadkiina waxay siiyeen lacag maxaa la dhahaa oo magdhawo kale ah oo ay hayeen dadka shuhadaagii dadkii daawacaa kulligood marka hadda si fiican garab hil iyo hoob waata waata waa muujiyeen Waa gartay.
Eh, meel wakaan Eh, xuska axadda xus weyn baa la qaban doonaa xuskaas see noqon doonaa cuskaas wuxuu noqon doonaa waxaa lagu qaban doonaa isla meesha maanta aan ku tukanay stadiumka ee orina castle oo meesha ragga lagu ciyaaro stadium aad u weyn ah Eh, marka waxaa kasoo qaybgelaya golaha baarlamaanka oo dhan golaha wasiirada eh, ra- wasaar- ra- wasaarada naftigeeda eh, safaaradaha noo jooga o dhan eh, wadamo diblomaasi ah eh, eh, eh, dad maxaa martaqaad kala kala duwan oo oo dan society midkood oo qayb ah muslimiinta iyo dadka shuhadaaga v i p meel gaar la fiirsanayo Eh, halkaasna waxaa ka dhici doonta maxaa la dhahaa eh, maxaa la dhahaa eh, eh, khudbooyin aad iyo aad loogu xusaayo oo laga hadli doono imaamada ka hadli doonaan eh, madaxda dowladda ka hadli doonto wasaaraha ka hadli doonto Eh, waa memorial aad loo xusuusan doono inkastoo diinta islaamka memorialka ay ogolan laakiin haddana eh, dadka waddanka u imaanay anagoo xushmaynayno baan kala qayb gelayna in arrintaas eh, macnaha si xushmada loo waxeeyo Eh, marka insha allah berita axadday dhici doontaa waxayna bilaaban doontaa three b m ilaa six b m socon doontaa insha allah waa garta ugu dambeynta eh, idinka muslin ahaa muslimiin ahaan jaaliyadda halkaa degan iyo new zealand guud ahaan dhacdadaas foosha xumayd maxay ka barteen
wallaahi waxay waxay nagu dhalisay isjeclaan hor leh iyo inaan ku dhiiraano kusii dhiiraano masaajidkeenii oo hadda intii awal tukun jirta mana intii kale hataan tukun jirna hadda imaato sidii hore waa kasii xoog badnay dadkii waa sii isjeclaadeen eh, waa iska warqabeen xaafadihiyaa lasku booqdaa eh, si wadajir ah ayaa looga warqabaa dadkii shuhadaaga guryahooda loogu tagaa markastaa lasoo booqdaa lasoo wirshaa lasoo weydiiyaa eh, isku xirnaan xoog leh ayaa ka dhalatay Eh, imaamkana insha allah shaqo weyn buu qabtaa oo wacdi- wacdiga diinta mar walba waxay u badan tahay ee, arrimihii dhacday inaan macnaha qalbigeena iyo duminayo qalbigeena sii adkeyso ee, ehelnimadeena iyo diinteena iyo iyo wax aan walaaqan nahay inaan muujino dadka aan la deganahana inay noo arkaan dad diintooda iyo iyo ku dhegan iyo caqiidadooda ku dhegan inay noo arkaan oo mar walbana dhanka fiican aan kala hadlo dhanka fiican aan ku diyano kaasina wuxuu ahaa maxamed jaamac oo ka badbaaday weerarkii lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand maxamed jaamac aad baa u mahadsantaha
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho